iyago doonyihi horta labay ahaayeen shalay labadooda iyagoo sida u xiran baa mid la tagtay afar nin oo saarneed oo soomaaliya kollay kurigii saarnaabaa qabsadaan saan ku malaynayno waan kaloo iyadana kor uga yimid ma jirin ma garan waan gartay marka xilliyadee bay wax dhaceen walaa inuu shalay lix saac oo wax dhiman ba yaraan lix saac oo labaatan dhiman shaqaalaha ay haysteen imisay ahaayeene iiraaniyiinta ah iiraayin jiniyo waxay ahaayeen lix iyo toban kollay sida la ii sheegay aniga ma joogin iyo afar soomaaliya labaatankaas inay yihiin aan umalayna wakti intee la-eg baa markaa doontan la haystay waa inuu saddex bilood oo wax dhiman ma amase saddex bilood camal ay taagnaayeen marka goobta ay ku sugnaayeenna waa halkee elhuur meel la yidhaha waa elhuur waxaa la sheegayaa in doon kale ay jirto oo tan la socoto iyana la haysto taas ma maqashay adigu taas iyadana way joogtaa oo way xiran tahay macnaha madax furashadii midna looma rabin laakiin ganaax baa la geliyey oo dhaca siday umale malay u guranayeen ilaa hadda xilligan aan kula hadlayo ma jiraan doonyo kalluumaysato oo sifa sharci darra ah badda ugu jira walaalow hadda way fogaadeen kor bay jiraan laakiin way dhoodan yihiin ma garan marka xaggey u badan yihiin
ilaa xeebta la yidhaahdo hagaan ilaa iyo garacad inta udhaxaysa saas bay u loodan yihiin u tixan yihiin haddaan kusoo noqdo su-aashii horean ku weydiiyey nimankan maqan wax wara ma laga hayaa meeshay joogaan ama cid ma la soo hadleen wax wara iyo waxa baara midna rabaana shalay ina dhaqaaqeyna ugu war dambaysaa layihi